magaalada baydhabo waliba xakabada dahaydee owlaa tahriibayaale xaanas oo langalangeliyo kooxo magafiyaale siyo waalidiintiyo ambiyanbeesa iyo dalbada ayaan kooxo tahriibayaalka ah waliba jare kooxo soomaaliya oo la shaqaysada ayaan magafiyaalka xaanas oo la sheegay in qaarsho iyo rogaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kooxoyaa anti dhalinyarada walbarashada ka jaranyo ka tashkiilan iyo tahriiban islamarkaasna iyo kubiyayaan qarashaadka kadib markiio baxaana langalangeliyo magafiyaalka rogan libiya si waalidiinta iyo umbiyan beesa diirasa toban iyo shan kun ilaa iyo labaatan kun oo dolarka mareykanka iyoona dhalinyarada langu faa'iidaysadoo shaqalaanta ku jirta dalka haddaba rofeor hayo oo ee la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhanka warfaafinta ee waliba si kululusan ku hadlay dhibaatooyinka dhalinyarada soomaaliyeed iyo kula kulmayaan tahriibka uso-ona kala tali iyo aan ogolaana in la ka ciyaara mustaqbalsho iyo weliba naftiyo marka dhallinyarada haani nololo kudhiyey baaba ay saaqidiin tahay iskoolka kutabi oo dullaaway aadi awsho aadiyo riidaha inreeb maxkiinreebow babeerta infof munfoofa awsho lohay ankaartag abiyo walaa tahriibahay bismillahi raxmaan raxiim horta quliilanaaha dhulka ilaahaya isku leh addoommana ilaahaya isku leh alardu ardullaahi waalcibaadu cibaadallaahi min xaysu asbaxta fa aqim horta weli kiiroona meeliad roogdu ilaahay adduunka maaliga leh rabbi leh lanlaleme leh yafcalu maa yashaa lankii isu fadaawaaya walay fadaawa suubiya ilaahay lankii isu darjaaya wa darjaaya lankii dullaaya wa dullaaya kii caafiya wa caafiya kii dharjiya wa dharjiya kii baaya ilaahay galantiisa biyadillaahi yu'tiihi man yashaau wa ana almulka biyadillaahi yu'tiihi man yashaa'u horta majaro alla oo anta kii baahisiiy alla kale adan bahaaso badnag maraaso dhibaato maraaso meel kalan seedaso ilaahay taajire kale oo adan bahaaso majaro allaha anta gadartakiisii oo ada baahan roorasi ilaahaygaas leyna haddana horkoo jara marka wali roona horta biniaadamka wali la faday haddii ada baaha ka qobato ama walanbaahato maaliga adduunkan iskule boqorka ee taajirka ee walwarsooy taas horta koog tan lamaad lankii wadanshii kutaba sife oo sharci darre ku kutabo walaa talquu bieydiikum ila tahalluka naftiis landabaqaasay fuulo isku bootiya dhowka kiridi ilaahaya roogay arriwa naftaa inada taaluka jeeyto malan baahan dalkan soomaali waayo dadka soomaaliyeed oo tahriibow khaasatan dadkan reer koonfur galbeed tahriiba masiintaalo ogna ini broblem badan jaro ogna intii maylaraay khawaarij wadanka baadiyadii dadkaa ku duguti walaakastan iyadoo lagaba laakiin qof kastaba way ku xumaa geeka war shaqaysado koro oo dhulbarwaaqee qabna oo beeri qabna oo wala qabna keliya biniaadankii wali liinbahay inii la aro belida shaqi laku weydiiye shileediye belida shaqi ma laku weydiiya xoola taajirnimada iyo nicmada iyo barwaaqada wali jaraana may la raayo belidii baadiyi ba jaraan meegalan taajira oo baadiyi roog dadki belid ku kooy intee ku kooy baadiyi ku kooya marka aad horta wali la faday istiraatiijiyo ada adduunyadanka roogdo in aada la haato mada koowaad ilaahay ku obsato ka hirinaato caabado ilaahay laa yudayicu ma ka layacawba maaba ka dullaayowba hob ada ilaahay ba ka hirinta waa qodob qodobka lamaad ad meelalahakii dhalay meelalahakii koriyey juudka iyo jiritaanka sababa ka koy sababtii adka koy walihaya aawkay abowteeda xirfadaha ka shagaysadayan ama dhaqatihaayan ama qodotihaayan ama dabatihaayan ama ganacsatihaayan shaqadeeda haytee kay filan marka tahriibka waxaa waaye horto intii ku tabu tahriib baahan roorti adoo aada baahanta aawka baahanta idiinku tabti weli seetay walmagefila raa ka gobdi yaan seeti baahadi markiin korne walka garaace walka cadaabe walka sawre aaday aw kala handare mankiyo ka jareen la ku gade saadiyo maaladaayan oo adii babaahan ku roorti iyo la ku gade an kaartuma ila maadiye meela kay obsati aaday aw kana tahri faqiiran wala yalla ku gadi adina meela seeti ku bacdo hoobada batoon tarhiila la ka gobade ama habsi la ka giliye go'aantanama beey holub la kasi meel aan argan war dulinimada isku dhaaf war tahriibka iyo baktiga iyo qurunka isan roorasaan isku dhaafa safi sharci ee oo isan hal kortaanka baha hooba isan dibad fadaasan shaqaysada safi jid ee oo sharci intoo ee mara wadanka shaqo ku weydiiyey ilaahay raasiq waay dadkana marsuuqiin dadka raasiq iyo marsuuq suuragal ma nagadaw marka meel oo raasiq aan roogna intii adaa irsaaq ku hallo suuragal ma nagadaw ilaahay dalkaawa roogo meel kasta oo adduunkan iyo aakhira meel kasta ilaahay rog maamulka sheelanka dareere marka waliilana dadka tahriibow oo rafaadka anbahaw tahriiban martoo shaqo kala qoroy shaqa kala weydi beerta faloy kalluumaysoy badda si aw kalluumaysato nagoy ma ee beer faloy xoolo dhagoy ganacsatoy loos iyo nyaanyo jidka la fadhew marka dhallinyaroy wali walmaylaraayo walbarada way fadaasanaa isagoo dhaboona inii koromar deertaan masuurgalma biqadri lkadi taktasibu lmacaali waman dalaba alculaa bigayri kadin allah cumru fi alabi lmacaali weligan jiditee kala roorasaano tahriiba ata lasanto dugdaawle iyama siinagaaga ama sinimadaasa waylanaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed tahriib wax jira ma aha dhalinyarada soomaaliyeed iyo muddooyinkii dambe waybayo ombadada hayana inyo tahriban meela qaarshoyo ka waayaan naftiyo qaarnayo ka naafi waayaan tacadiga markaasyo anjeysada ayaan kooxooyinka magafiyaalka ee ka sugan libiya